barkadow waa runtaa weeye shaqaalihii baanu kala diraynay shaqaalahaasuna waa shaqaalihii ardaydii jaamacadaha shaqaalaha keliya maahayna iyadana waxaa wehelisay qalabkii doorashada sanaadiiqdii kii lagu codaynayey kii qalabka ku jiray wixii oo dhan oo iyagana la kala diraayey marka shalayto iyo doraato ayaa la kala baxay oo la kala tegtegey maalan degmooyin fara badan baa baxay oo hortaba gaadhay goobihii ay ahayd maalan oo kale baran saylac lughaya ceergaabo taleex xudun ceelaf weyn intaasi maalintii ugu horreysay ayay baxeen oo darhaad bay qoladaasi baxeen shalay waxaa naga baxay iyagana gar adag baki lascaanood caynaba buuhoodle iyo burco maanta waxaa iyagana baxay ood weyne berbera sheikh boorame sallaxley balligubadle beritana waxaa bixi doona haddii alla yaray gabiley iyo hargeysa kuwaas waxa weeye waa qalabkii ardaydii waxaa baxday ardaydii jaamacadda hargeysa ka shaqaynaysay ayaa shalay baxay waxay ka baxeen jaamacadda hargeysa iyo magaalada hargeysa waxay u kala baxeen gobolada sool iyo togdheer iyo intooda badan oo tegey gobolka sanaag xalay ayay galeen maxaa to magaalada ceergaabo marka waxaad moodaaba gebagebaanu joogna de waxba kama harin barkadaho waxaa jira iminka qorshe cusub oo doorashadana aad ku galaysaan oo ah in ardayda laftooda iyo jaamacadaha laisweydaariyo goboladu isweydaarto ma arrintaasi ka waran waa sidaa ay tahay waa aniga kuu sheegayaba ardaydii jaamacadda hargeysa ka shaqaynaysay ee ka dhiganaysay inay imika joogaan magaalada ceergaabo iyo burco iyo dhulkaa u kala baxayaan qaybta burca baxaysaa barey baxayaan lakiin qaybtii sanaag olred waaba tageen iyagoo horey usii socdeen waxaa jirta xaggan iyo boorame jaamacadda camuud dhigata iyaguna waxa ay tegi doonaan hargeysa qaybo ka mida iyo saaxil haddii alabaqle kuwa saaxil waxay tegi doonaan laascaanood kuwii laascaanood halkanay imanayaan kuwii ceergaabo halkanay imanayaan marka sidaasaanu isu dhaafdhaafinay sirta ku jirta markaa maxaytnsdhaafsa waxaa weeye laba wax faa'iidooyin badan baa ku jira mid waxa weeye horta ardaydu inay dhulkooda iyo dalkooda ay bartaan midda oo iyaga ardayda u faa'iido weyn u ah oo aan ugu talagalnay maadaama aanan dhaqaalo fara badan iyo lacag badan aanan siinayn dee intaasi waxaanu siinay dalxiisna ha ka dhigteen hana shaqeeyeen dhulkoodana ha soo barteen midda kalena waxaa weeye dee dadkiibay soo baranayaan dhulkiibay baranayaan haddii alaba qadre iyagiibaa isbaranaya marka faa'iidooyinkaa faraha badan ayaa ku jira iyagoo keliyana maaha barkadoo weliba waxaanu ku samaynay isbedelka xagga shaqaalaha ciidamada booliiska iyo militariga markaad eegto kun lix boqol iyo labayo afartan goobood dhammaan shaqaalahoodii miyaa dhamaystirteen mise weli bar baa idin hadhay maadaama doorashadii maalmo kooban ka harhsan tahay maye barkadow iyagi waa intaasi aad sheegtay oo ilaa lix kun oo arday gaarhaya waa diyaar weeye way goobahoodii waa u diyaar weliba waxaa intaa sii dheer iska daa inta ka shaqaynaysa intii kaydka ahayd oo haddii loo baahdo arday xanuunsadaa ama arday la waayo ama arday wax ku dhacaan iyagana kayd fara badan oo gobol kasta jooga ayaa jira oo ka shaqaynaya maaha oo keliya inta goobaha joogta laakiin waxaanu ku talagalnay gobol kasta tiro fara badan oo boqol iyo siyaado gaadhaysa oo iyadana loogu talagalay haddiiba ay wax dhacaan xaalad deg degay timaado in qofkaasi markiiba la qaado goobtii la geeyo qof kalena lagu soo bedelo waxaa doorashooyinkii hore laga bartay iyo diiwaangelinihii hore somalilan gashay in cilado farsamo marka qaar yimaadaan ama gaadiidkiio meel loo diray meel dhexe ama ha ku jabaan ama arrintaas uga gaashaamateen waanu ka gaashaamanayoo waxaanu samaynay nama nidaam la yidhaahdo la socod ama tracking gaariga qalabka sidaa me allaale meeshuu maraayo waanu waanu la soconnaa meel walba uu maraayo waanu la soconnaa waanu arkaynaa isla markaasi guddoomiyaasha la socda mar walba waxay soo dirayaan s m s fariin ayay soo dirayaan oo odhanayaan halkaasaanu marayna halkaasaanu joogno oo warbixina marka maxaa kula socotaan ma teknolojiyadda casrigaa ba adeegsanaysaa teknolojiya casrigaanu baanu adeegsanaynaa waxaanu kaloo adeegsanaynaa maab baanu samaynay weyn oo goob kasta aanu hayno ayaanu samaynay oo kharaj badni nagaga baxay oo noo sheegaya in maxaa ahay toy baabuurkii halkaa maraayo in qalabkii halkaa maraayo in goobtii la furay tobankii inay saacaddu marayso intaas qof inay iska diiwaan geliyeen labayo tobanka markay marayso la qada tegey amaba halkan wax lama samaynayo kaleeto afarta markay tahay iyana dadkii hadday goobt saddex boqol ahayd laba boqol baa ila imika isdiiwaan geliyay baanu la soconaynaa goorta la xidhay tiradii wixii oo dhan sidaasaan kula soconayna waxaad sheegtay in lix kun oo arday ay ka hawlgelayaan arrintan isugey shaqaalaha maca kuwa farsamo maca kuwa sugidda amniga imsaa ka qayb gelaya waxaa jira ciidankii bilayska waxaa jira kormeerayaal baa jira waxaa jira dadka safagayaasha ah waxaa jira kuwa goobta ka shaqaynaya waxaa jira ciidankii ammaanka oo military iyo booliis iyo asluub iyo xitaa kuwa immigrationka ee socdaalka oo iyaga gobolada qaarkood ka shaqaynaya baa jira looma kala hadhin marka haddaan isdhahdo dembiga iska dhowr ilaa dhowr iyo toban kun oo qof ayaa ka shaqaynaya